السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتناول الله والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan walaalaha muslimiinta ah meel kastoo joogaanba ilaahay waxaan leenahay soonkeena allah hanaga aqbalo taqabal allahu minna wa minkum saalix alacmaal ramadaankeenna allah hanaga aqbalo geytideennana allah u naxariisto inta xanuunsanna allah ha caafiyo inta caafimaadka haysatana allah noo daa'imo walaalayaal waxaan rabay meesha inaan ka sheego fariin uu soo faray sheekheeni sheekh maxamed cabdi ilka dahable oo abu dacwa ah ayaa fariin isoo faray oo yidhi ha ilaga gaarsiiyo muslimiinta dhammaan waddanka ku nool meel kastoo joogaanba kaas ahaan haddana dadka waqooyi bari ku nool gobolka waqooyi bari ee luqadan aan ku hadlayno fahmaayo sheekhu aad iyo aad wuxuu uga walbahaarsan yahay ee abaarahan iyo xaaladahan iyo duruufta lagu jiro aad oo la kurbaysan yahay waa ogtihiin sheekha beryahan dambe waa yeel buu noqday sagaashan waa jiraa wuxuu ku darabo indhaha ayaa bareesho ku dhuftay waad ogtihiin xaaladiisa iyo duruuftiisa aad bay u adagtay sheekheen allah noo caafiye wuxuu yidhi sheekha ee, waxaan rabaa walaalaha muslimiinta ee khaasatan gobolka waqooyi bari kasoo jeedaan meela joogan bojeer iyo bandheera iyo gaaris inay allabari roobdoon ay sameeyaan saddex subax oo isku xig inay allabari roobdoon la sameeyo oo masjid kasta meeshiisa uu ku sameeyo oo banaanbax yacni way adkaatay dadka inay meeshoo la iskugu geeyo oo meeshoo lagu soo banaanbaxo way adkaatay sidaa darteed wuxuu yidhi bal masjid kasta meeshiis ha ku banaanbaxo oo ilaahay ha ku baryo alla bari roobdoon ha ku sameeyo saddex subax oo isku xig ha la sameeyo arrintaa iyada codsiga ayuu sheekha noo dhiibay Ee, waxaan rabnay hadduu ilaahay yidhaahdo maanta waxaa waayay isniin maanta waa isniin saddex subax oo ka bilaabanayso khamiista khamiis iyo jimco iyo sabti waa la rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo banaanbax roobdoon in lagu sameeyo masjid kasta meeshiisa jamaacada markay salaada subax tukadaan inay banaanka u baxaan masaajidka ban- barxadiisa meesha ilaahay ay ku baryaan oo ay salaatul istisqaa ay ku tukadaan waad ogtihiin salaatul istisqaa waxaa waaye sunnada markii salaada subax la tukado oo qoraxda ay soo baxdo qadra rubxin qadra rubx inay markay soo baxdo ee waran indhan markay soo baxdo in la alla baryo oo istisqaa la tukado ayuu maaragta sheekha uu codsanhayaa marka waxaan rabaa dadka ay fariinta soo gaarta khaasatan culamaa u diinka iyo imaamyada iyo dad kasta mas-uul ah arrintaa iyada inay ku camal falaan reer allahayna siiyo sheekh cabdulaahi buuloona sidaas oo kalea warka loo gaarsiiyey waana u gaarsiiyey oo sheekha uu yiri u sheeg asagana marka insha allahu sidaas ayaan laga codsanayaa allahayna barakeeya warkaasaa la rabaa inaad fulisaan هذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحان كبرينا إنو الروب نسيو أبارتن إلهي نقبحيو وهذا لكتين حالة إيو ظروف تلوجرو أدي أدي وأدكت ووحان الأركن والله مغلين runtii xoolihii iyo dadkiiba khatar bay ku sugan yihiin sida loo sii socdana ilaahay ha noo taysiiriya xaaladda aad bay u adkaan abaartan iyo maaragtan iyo dhibkan iyo kullina waa waxaan gacmaheena kula imaanay waxaa kaloo nila fari istikfaar istikfaarta khaasatan haddana xilligan la roo- la- la sooman yahay ee ducada ay aqbalka tahay inay maaragta allabariga la badiyo istaakfurtana la badiyo insha allahu ilaahay waa naga aqbalayaa roobna waan helaynaa haddii niyadeena aan hagaajisano ilaahay baryadiisana aana ka noogin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ibarya waa nin ajiibi kuwa baryadayda iska kibrinayeen jahannamo ayay gelayeen oo ku waaraayeen saasuu ilaahay leeyahy addoomahayda hadday ikaa weydiiyaan aniga waxaan ahay mid u dhow oo aqbalaya midka ibarya baryadiisa Ee, ha i aaminaan ha i ajiibaan hana i aaminaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii buu leeyahy la- lacallahum yarshuduun marka allah ina barakeeye ilaahay baryadiisa aana ka daalin ilaahay baryada wuxuu u jecel midda lagu celceliyo baryada badan bini aadamkana wuu kuu nacaa ilaahayna waa kugu jeclaadaa marka kheyr allah ina siiyee waxoogaa noogis baa naga muuqatahay iyo ma ilaahay baryadiisa oon waxsanayne ilaahay baryadiisa aana waxsanin ilaahay xaggiisa aanu cararno bini aadam wuxuu ku siiyo wax kuuma taraayo waxna kuuma gelaayo ilaahay baa gacmihiisa waasace ilaahay waa qani subxaanahu watacaala gacmihiisa waa buuxaa waa bixinayaa yadullaahi lmal-a buu yidhi nabi calayi salaam ilaahay gacmihiisa waa buuxaan yunfiqu kayfa shaa suu doono u bixin habeen iyo maalin marka allah ina barakeeye ilaahay baryadiisa aanu cararno fafiruu ila allahi wuu ilaahay leey ilaahay xaggiisa u carara midda labaad aan isku kaalmayno oo aan isku gargaarno dadka walaalaheen ee rafaadsan ee dhibaataysan ee biyo la-aanta iyo cunto la-aanta ay haysato nin walba wixii aad heli karto oo biyo ah iyo wixii aad heli karto cunto eh dadka ayaga ku saaciiday oo ku kaalmee khaasatan haddan xilligan aan ku jirno oo bisha isku naxariisashada ay tahay bisha isxariirinta ay tahay bisha cibaadada iyo allabariga ay tahay aan bishan khayrkeeda iyo liibaanteeda aan uga faa'iidaysanno dadka walaalaheen ee rafaadsan marka khayr badan baan inii rajeynaynaa waadna mahadsantihiin fariinta sheekhana sidaa ha loo qaato allah ina barkayo waa nin waayeel oo daaci ah oo culummada hadda joogto wax ka weyn aanan jirin waktina maaragta soo joogay dacwada iyo diinta uu soo khidmeeyey waa la kasisha maxamed ilka daable oo maaragta imaamka taqwa ahaa muddo dheer daaci weynaaye madrasatu najaax bilaabay muasaska ahaa 1962 ilaa 1963 caan buu ahaa sheekha ilaahi oo maaragta caafiye marka khayr badan baan inii rajeyn waadna mahadsantihiin هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته